وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين darsigeeni u dembeeyey waxaynu akrinay xadiiثu caaisha oo ka waramayay rasuulku alيه الsalaatu wasalaam inuu ku tukaday khamiisa maro liidad leh oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe uu tilmaamay inay salaadii ka fitnayn gaadhay waxaynu markaa halkaa baraarujinaynaa taa maaha macnaheedu qofku salaada marka uu tukanaayo dharka quruxda badan inaan la ogoleyn bal qofku isagoo salaada tukanaya wuxuu xidhan karaa dhar quruxsan oo bilic leh ilaahay baa yihi khuduu ziinatakum cinda kuli masjid waxaa kaloo hore aynu usoo sheegnay ibnu cumar inuu yihi radia allahu canhu allahu axaqu an tatasayana lahu ilaahay baa u mudan inaad isu qurxiso markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey alrajul aladii yuxibu an yakuna thawbuhu xasana wa nacluhu xasana yani hal hada min alkibr rasuulku wuxuu yihi in allaha jamiilu yuxibu ljamaal xadiidka muslim warinayo wa hada yashmalu asalaata wagayraha haddii salaad lagu jiriyo haddii kalabana xadiidkaasi caam buu ku yahay in badan oo ka mid a aimatu selafna waxaa ka sugnaatay marka ay tukanayaan dharkooda ka u wanaagsan inay xidhan jireen marka waxaa la diidaya waxa weeye amaha qurux badnaada amaha fool xumaadee waa athiyaab alatii tushkil almusali wa tulhiihi can salaatihi wa tufsidu calayhi khushuuca waa dharka waxa weeyaan qofka tukanaya mashquulinaya ee khushuucdiisii inay yaraato ama inay tagto sabab u noqonaya ka la diiday waa ka noocaasi qaala albukhaariyu raximah llah baabun in sallaa hadduu ku tukado fii thawbin maro musallabin saliib le ay fiihi saliibun saliibkuna waa mucatabka ay caabudaan nimanka la idhaahdo annasaara oo asalkiisuna ku binaysan ama ku dhisan beentii ahayd in nebi ciise la deldelay aw tasaawiira aw fii thawbin ama mare uu ku tukado daati tasaawiira sawira leh oo mudaafkii baa la xadfay hal tafsudu salaatuhu salaadiisu ma buraysaa qofkaa ku tukaday maro saliib ku sawiran yahay ama sawir leh wamaa yunhaa can dalika wamaa yunhaa iyo waxa layska laysu diido canhu isaga laysu diiday min dalika kuwa lasoo sheegay ka mida ama maada haddaad doonto masdariye ka dhigo wamaa yunhaa can dalika ay wanahyu can dalika iyo diidmada laysu diiday in lagu tukado maro saliib leh amaba se lagu tukado maro sawir leh qaala xadaثana abu macmar cabdullaahi bna camri qaala xadaثana cabdulwaariث بن عبد الsمد قال xdثna عبدالعزيز بن صhayب عن أنس qاaل kاna wuxuu ahaa qrاm daah لcاaئشha cاaشha usugnaaday oo qrاam waa maro suuf ka samaysan aslkeedu maradaasi oo sawiro ama naqshada leh oo meelaha guriga markaa ka banaan lagu daaho satarat bihi waxay ku asturtay caaisho jaaniba beytihaa gurigeeda macnaa meel ka mida ama dhinac ka mida faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi amiitii canaa naga leexi caaishaay qiraamaki daahaaga haadaakaas fainahu laa tazaalu arinku wuxuu yahay kama suulaysa tasaawiiruhu sawiradaa ku yaala tacridu inay iisoo banbaxdo fii salaatii aniga oo salaadayda ku jira marka mualifku raximah اllahu tacaala halkan wuxuu sheegay marada saliib kale ama sawir kale haddii lagu tukado salaadii ma buraysaa mana aanu jesmin oo xukum go-aan ma sheegin sababtuna waxay tahay muqadimadaynu kusoo sheegnaye masaa-isha markaa la isku khilaafsan yahay bukhaari raximah اllahu tacaala laga yaabo inaan qowlo xoog badnaan waxa uu keenaa calaa siiqati su-aal qaab su-aalood oo kale ayuu usoo bandhiga ee xukumkeeda si go-an uma sheego waxaa markaa xadiidka bukhaari raximah llahu tacaala baabka uu ku keenay uu ka waramayaa daah guriga ku xidhnaa oo xagga markaa qiblada ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ujeeday ka xigay dee baabkuna wuxuu ka warramayey maro la xidho oo sawir leh ama saliib leh daahuna dee maro gidaar ka laalaada ayuu ahaa ee maro la xidhan yahay ma ahayn waxay taa marka ahlucilmigu raxmat ullaahi caleyhim ay kaga jawaabeen dee maradii sawirka lahayd ee gidaarka sugnayd haddii rasuulku uu diiday calayhi salaatu wasalaam waxa min baabi alawlaayo oo taasi kasii mudan in la xidhana inuu diido oo maradii qofku inuu xidho iyo gidaarkaa indhahaba de uu ka laaban karo inay ka laalaado waxaa daran inuu xidho marka waa qiyaasu lawlaa lubsiga ama xidhashada waxaa looga qiyaas qaatay maradii oo qofka ka horeysa ama gidaarka ka horeeya ka lulata waana qiyaasul awlaa xukumka taas ayaaba uga mudan xadiidkana laguma sheegin maro leh waxa weeyaan saliib ama mucatab waxaa lagu sheegay maro leh sawir fainahu laa tazaalu tasaawiruhu tacridu fii salaatii marka halkee ayaa saliibku uu ka soo galay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin raxmat ullaahi calayhim dee waa sawirka ayaa la ilxaaqiyey ama lagala xukum dhigay waayo sawirka iyo saliibku waxay wadaagaan in labadoodaba la caabuday ilaahay sokadi oo taswiirta waxaa la dhaha asbaabta loo xaaraantimeeye waxaa ka mid ah inay ka dhalato in la caabudo ilaahay subxaana wa tacaala sokadii laakiin taa waxaa kasii muhiimsan in la yidhaahdo wuxuu ishaarayaa bukhaari raximah اllahu tacaala xadiidkan riwaayaatkiisa mid ka mida oo kitaabu libaas uu ku keeni doono oo caaisha ay tihi lam yakun rasuulu اllahi yatruku fii beytihi shaya fiihi tasliim ila naqada walilismaaciili sitran aw hawban rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam gurigiisa kuma dayn jirin shay saliib leh ama mucatab oo waa baabiin jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam meesha waa ka saari jiray wamaa yunhaa can dalikadana waxa uu ka qaatay dee rasuulku waa kan amar ku bixiyey caaisha inay suuliso amiiqii canaa qiraamaki amarkaana waxaa ka laazimaya ama ka dhalanaya annahyu can اlisticmaal in la isticmaalo inaan la ogolayn oo maradan meesha ka leexi oo yaanan hortayda ku arkin inaan markaa la isticmaali karin ayaa taasi ka laazimaysa ama ka dhalanaysa sababta markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u diiday maradan daahan axaadiisa haddii laysu geeyo saddex sababood bay tilmaantay mid waa sababtan markaa tilmaamaysa in sawiro uu lahaa daahani oo sawiradaasi salaada inay ka mashquuliyaan rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu markaasi diidey sabab kalena waxa ay tahay inaan salaada arin markaa si gaara ugu xidhan ba aanay ahayna sideedaba uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam sawirka uu diidanaa taana axaadiis baa tilmaantay xataa haddii dhinaca qiblada ma dhinaca kale lagu xidho aanu ogoleyn rasuulku arrinta saddexaadna waxay tahay in gidaar meel aan gidaarka aan daloolin in markaa lagu xidho daah oo gidaarka dhar loo xidho la huwiyo inuu diidanaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam xadiid baa markaa ku soo arooray inda sunan cinda abi daawuud fii sunanihi oo nahiyaaya in gidaarkaa maro loo xidho xadiidkaasi waa ضaciif lakin de fi صaxiixi muslim waxaa ku jira min xadiidi caaisha in rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu yihi ina allaha lam yaamurna annaks waطina wاlxijaara ilaahay nama amrin inaanu dhoobada iyo dhagaxa dhar u xidhno taana marka waxaa laga qaadanaya markay ugu yar tahay inay tahay makruh in gidaar aan dalool lahayn daaqad iyo albaabtoona aan ahayn in daah lagu xidho iyadoo lagu qurxinaayo ee rasuulku wuxu uhi ilahay nama amrin inaanu dhagaxaanta iyo dhoobada aanu dhar u xidhno aynu usoo noqona masalada dharka markaa sawir kale dharka saliib kale aynu ka horeyno iyo dharka sawir kalaba isku dar ama shayga leh wuxuu doonayaba ha noqdee hadduu yahay mid qiblat lmusalli yaala sida kan oo kale oo qofku uu qaabilaayo kaasi inuu makruuh yahay waa isku waafaqsan yihin ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim waayo qofkaasi wuxuu shabahayaa dadkii caabudaayey iyadoo mucatab hor yaallo ama ku hor sawiran yahay ama sawirba hor yaallo hadduu tukado xaggiisa u jeesto dee dadkii cubaadu tasaawiir iyo cubaadu saliib ahaa ayaa markaasi uu shabahaya oo u ekaanaya atashabuhu bihim in dusha looga ekaado walow qasdigiiyo niyaduna ha kala duwanaatee ma banaana oo waxaa la idhahda tashabuha laynoo diiday inaynu gaalada isu ekaysiino qasdi iyo niyad looma shardiyo oo xataa hadday niyadiinu kala duwan tahay oo dushaasi aada iska waafaqdaan tashabuhi waa xaasilay oo waxaynu ognahay waktiyada qaarkood salaada in laynoo diiday inaynu ilaahay u tukano marka qoraxdu ay soo baxayso iyo marka ay dhacayso sababta laynoogu diidayna ay tahay dee waktigaa dadka qoraxda caabuday inay usujuudaan adigu ilaahay baad usujuudaysaa niyadaadu waa taa kuwaasina qoraxda usujuudayaan haddana inaad daahirka ama inta muuqata aad iska waafaqdaan baa la diiday taasina waxay daliil u tahay waxaa la dhaha tashabuh bilkufaar inaan loo shardiyin qasti iyo niye inaan loo shardiyin inuu qofkani niyeysto inuu waafaqo walow yaanu niyeysan be mar hadduu daahirka iyo oogada ka waafaqo faqad tashabaha bihim hadduu yahay sawirku markaa mid ku yaala maro qofku uu xidhan yahay amaba se uu ku yaalo sawirku maro qofka u goglan oo uu ku dul tukanaayo ahlulcilmiga badankoodu waxa ay yidhaahdeen yanaa salaadiisu buri mayso laa tafsudu salaatahu sababta aanay salaadiisu u burahayna laba arrimoodba ku soobe ta koowaad ay tahay yanaa marada sawir kale in sideedaba marka horeba laysku khilaafsan yihi kitaabu libaas bay noogu iman doontahay oo ahlucilmiga qaarkood ilaa raqman fii thawbin markaa sawirka marada ku yaala inay leeyihin waa jaa-is iyadoo qowlkaas uu yahay qowl laga raajaxsan yihi oo ilaa raqman fii thawbin halkeedaynu ku sharaxi doonno aynu ugu tegi doonaaye loogama jeedo sawirkii markaa lahaa xayawaanaadka nolosha leh sawirkiisa ahaa waxaa looga jeedaa naqshad iyo geed iyo waxyaabo lamida marka ahlucilmiga saas ku tegay waxay leeyihin haddii isagoo xidhan uu ku tukado dhib ma leh waa iska banaan tahay kan uu gogladayna waa sawir mumtahanaho waa sawir la quurhsaday oo dee aan la qiimeyn ahayn oo lagu dul taagan yahayba asuura almumtahanana dee markaa muxaram maaha ayay yidhaahdeen marka waa jaa-is qowl kale waxa uu leeyahay waa makruuh oo haddii markaa sawirkii daah ku yaalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday dee ka qofku uu xidhan yahay iyo ka u goglan ayaa kasii daran qowl saddexaad oo tilmaamaya inuu xaaraan yahayna waa jiraa oo markaa dee nahyiga ku soo arooray taswiirta ee mid goglan iyo mid la gashado aan kala qaadahayn loo deliishaday calaa kulli xaal qadiyadda sawirka iyo axkaamtiisu baabkeeday ku iman doonta laakiin qofku haddii uu ku tukado maro sawir leh ama uu ku dul tukaduu goglado maro sawir leh salaadiisu ma buraysaa jawaabtu waa maya sababtaanay u burahayna waxay tahay nahyiga layska nahiyey sawirku maaha nahyi layska nahiyey salaada sideedabana nahyiga ama shayga cibaadada dhexdeeda la sameeyo ee nahyigu uu ku soo arooray laba u qeybsamayaan mid qofka loo diiday markuu cibaadadaa ku jiro iyo marka kaleba oo cibaadadan marka uu ku jiro si gaara aanu nahyigu ugu soo aroorin sida dee imika taswiirta oo kale hadduu qofku salaad ku jiro iyo hadduu xajiyayo iyo hadduu sooman yahay iyo haddaanu intaa midnaba samayn ahayn dee nahyigu waa nahyi caam oo cibaadadan si gaara mid ugu soo arooray ma aha marna shaygan nahyigani manaa fii khusuusi hadi lcibaada ayuu ku soo arooray sida tusaale ahaan nahyiga layska nahiyey can soomi yowmi lciideyn oo kale in ciideynka la soomo iyo nahyiga layska nahiyey waxyaabaha qaarkood salaada dhexeeda in lagu sameeyo sida cunitaankii cabitaankii qosolkii hadalkii waa mid salaadan ku gaara weeyi marka nahyigu hadduu yahay nahyi caama diidmadooday tay diidmo caam ahoo cibaadadan aan si gaara aan ugu soo aroorin oo xidhiidh aan ula lahayn fasaad ma keensanayo sidaas saxiixa haddiise nahyigu yahay mid cibaadadan si gaara ugu soo arooro shaygan cibaadadan dhexdeeda in lagu sameeyo si gaara laysugu diiday markaasuu fasaad keensanaya wa bilmithaali yatadixu lmaqaal tusaale ayaa wax lagu fahmaa salaada inoo soo qabo hadalku mid mar walba laynoo diiday miyuu yihi waa maya diidmada hadalka laynoo diiday waa nahyi salaada si gaara u khuseeya soo ma marka salaada dhexeeda qofku hadduu hadlo dee salaadiisu waa buraysa waayo nahyigani fii khusuusi salaa ayuu ku soo arooray cunitaankii iyo cabitaankii waa sidaas oo kale waa fii khusuusi salaa hadduu wax cuno ama waxaba isagoo salaadii ku jira addaxik baa lamida waxaa la mid ah alxarakatu lkaiira xarakada faraha badan dhaqdhaqaaqa faraha badan qofka arkaa dee u odhanayo qofkani salaad kuma jiro marka arrimahaasi diidmada laysu diiday shareecadu dadka ay u diiday waa diidmo salaada si gaara ukhusaysa marka nahyigaas muxuu keensanayaa maanaa salaadii waxyaabahaasi lagu dhex sameeyey inay inay burto hadduuse nahyigu yahay nahyi caam oo tusaale ahaan annadar ila almar'a alajanabiya inaad eegto gabadh aan maxram iyo zawje midna aan ku ahayni masalaada dhexeedun baa si gaara lagugu diiday mise mar walba waa laguu diiday mar walba waa laguu diiday soo maha nahyi salaada si gaara ukhuseeye maaha marka salaadii isagoo ku jira hadduu gabadh eego waxweyaan salaadiisu ka buri mayso laakiin si kale ayuunbu u dambaabay waxaa sidaasoo kale lamida haddii uu xidho dhar loo diiday dhar loo diiday isagoo salaadii ku jira ama tukanaya uu xidho dharkaasina dhar markuu tukanayo si gaara loogu diiday ma si guud baa loogu diiday waa dharkii sawirka lahaa oo kale ama waa dharkii saliibka lahaa oo kale marka nahyigan maadaama aanu salaada ku gaar ahayn dee iba salaadiisu buri mayso laakiin mid si kale u dambaabay ayuu noqonaya waxaa la mid ah hadduu xariir xidho dhar xariira dee marka uu tukanayo si gaara looguma diidine dee xariirta xidhishadeedu ragga mid si guud looga mamnuuco weeye marka nahyigaasi laa yakhtasu bisalaa mid salaaddii ku gaara maaha waa mid caama walihaada salaadiisu buri mayso soomkii tusaale usoo qaado waxyaabaha soomka markuu soomayey qofku si gaara loogu diiday sida cunitaankii iyo cabitaankii iyo jimaacii dee kuwaasi salaaddii way burinayaan soomkii way burinayaan laakiin kuwa si guud loogu diiday markuu soomayiye marka kaleba sida tusaale ahaan xantii hiibadii waa mid qofka loo diiday hadduu sooman yahay haddii kaleba oo annahyu can ilghiiba laa yakhtasu bisiyaab sooman ku gaar maaha diradiraalihii alqawl zuur alqawlu zuur lagwigii kuwaasi dee soomkiisa burin maayaan laakiin waa ku dambaabaya xajkii baa lamida waxyaabaha qofka marka uu muxrim yahay si gaara loogu diiday dee kuwaasi waxa weeyaan xajkiisa waa burinayaan iyagoo iyaga laftoodu qeybsama oo kuwa xajka burinaaya iyo wuxuu kaga duwan yahay xajka oo cibaadaadka kale iyo kuwo meeshooda wax lagu kabi karo oo jabri la samayn karo ayay uqeybsamaan laakiin waxyaabihii qofka si guud loogu diiday ee nahyigu aanu xajka ku gaar ahayn hadduu sameeyo dee muxaramaadka ahaa xajka dhexdiisa waxuu xanto ama uu dad isku diro ama isagoo xaaja wax uu xado ama qof uu caayo ama isagoo waxa weeyaan xaaja nacam uu annisa ajanabiyat u eego musaafaxa mara ajanabiya u sameeyo de waxyaabaha nahyiga laysu diiday mid xajka ku gaara maahae waa mid caama oo qofku waa ku dembaabayaa un oo dee laa shaka ajarkii xajkiisu waa nuqsaamaya dembiga awgi lakin xajkiisu ka buri maayo marka hadi waa qaacida caama ahlucilmiga badankooda ay ku tageen qadiyadda markaa ku saabsan hal inahyi yaqtadi fasaad am la nahyigu haddii shay layska nahiyo fasaad ma keensado mise ma keensado ayaa baabka cibaadaadka markaynu ka waramayno qowlka saxda ee culimada badankooda ay ku tageen kaawi oo nahyigu hadduu cibaadadan si gaara ugu wajahayena inay cibaadadaasi burtaa ka dhalanaysa haddaanu cibaadadan si gaara ugu wajahnayne marka cibaadadan lagu jiriyo marka kaleba shaygan laysu diidayna nahyigaasi fasaad keensan maayo waadix markaa sawirkai halkaa qaacidadaasi ayaa sawirka waxa weya aynu ka marnay waxaa markaa xadiidka laga qaadanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii uu masaalixda salaadiisa u ilaashanayey wax kasta oo markaa khushuucdeeda kala dhimi kara nacam uu isaga ilaalinayo uga fogaanaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xadiidka laftiisana inaan salaadu aanay ku burahayn waa u daliishadeen ahlucilmigu xaafidku wuxuu leeyay wadala alxadiidu calى ana الsalaaةa la tfsud bidalik liannahu salى اllahu عalayh wasalam lam yaqطacha walam yucidha waxaa laga qaadanaya salaadu inaanay ku burahayn maradaa sawir kale qofkii tukanayay uu qaabilay hadduu xidhayna markaa waa la xukumune waayo rasuulku salaadii ma jarin oo dee isagoo salaaddii ku jir uu sawirku u muuqday ولا تزال فإنه لا تزال تصاويره تcرض إلي صلاadii markii dambena kuma soo celi رasuلku عليه الصلاة وسلام taasina waxay dليil u tahay عalى صحة الصلاة صaلaadaasi inay أنصxday waxa لcilmigu ay xadيiثkan markaa ay ka qaateen sida imaم الشhاaفiعي وأحمeد وغayrهma in markaa qبلة المصلي aan waxba la dhigina laga ilaaliy مصحف حataa مصحفka qur'aanka حataa in laga qaado lianlaa yanshagila bihi lmusalli qofka tukanaya si aan ugu mashquulin in masaajidada xaggoodan hore markaa la naqshadayo wax lagu qorqoro oo halkaa mixraabka iyo magaca masaajidka iyo lagu qoro ama allahu akbar lagu qoro iyo kelimaad lamida ama imika sayn masaajidada ku aragnay dee laga laalaadiyo maro dheer ama balastic dheer oo ay ku qoran tahay adkaartii la akhriyay bacda salaa hada waa gayru saxiix musxaf in qofka musaliga uu hor yaalo wax kala daayo ayaa ahlucilmigu raxmat ullahi caleyhim ay diideen adoo salaada ku jira adee adkaarta akhrisan doonta halkaa hortaada waxa weyaan lagu soo qoray marka haddii dee masaajida sacuudiga qofku uu ku arkay sacuudiga xujo maaha bal xaramka ayaan xujo ahayn oo waxyaaba dee ahlucilmiga xataa jooga ay diidan in laga sameeyo laga sameeyo wax weyaan ay ka dhacaan alxujatu waa kitaab ullah wa sunatu rasuuli illah iyo aathaar waxa weyaan asaxaaba masaajid baan ku arkay ay ka laalaado anagoan ka laalaadinaya taasi xujo iyo daliil waxa weeyaan noqon mayso marka waxyaabaha dadka musaliinta mashquulinaya iyadoo aynu ku jirno zaman marka horeba dee khushuucda iyo soo jeedka qalbigu uu iska yar yahay haddii haddana aynu kusii darro waxyaabo dadkii waxa weyaan mashquulinaya dee waxay noqonaysaa in khushuucdii ay ay yaraato ama meeshaba ay ka baxdo baabu man mid buu baab yahay sallaa tukaday fii faruuji xariirin xariir marada qabaaga la yidhaahdo oo faruujku waa qabaagii hore aynu usoo sheegnay oo dharkii markaa dharka baakistaanta shabahaya ee dhexda yaraa faruujna waxaa loo yihi markaa xagga dambe marka uu ka furan yahay baa la dhaha faruuj xaggaa dambe waxa weyaan uu ka furan yahay uma dabeetana nazacahu iska bixiyey marka iminka ujeedadu waa xariirta weeyi oo qofku hadduu ku tukado maro xariira ama qabaa ha noqoto ama qamiis ha noqoto ama izaar ama rida ha noqoto maxaa uu noqonaya waxa weeyaan xukumku qala xadaثna cabdالlahi بn yusuf qala xadaثna leys ibn sacd almisri can yزid yزid ibn abi xabib can abi اkhayr wa marhad ibn cabdالlahi alyazani can cuqba ibn caamiri qaala wuxuu uhi uhdiya waxaa loo soo hadiyeeyey ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam faruuju xariirin baa loo soo hadiyeeyey yacnaa xariir qabaageed ama maro qabaaya oo ka samaysan xariir falabisa waa xidhay rasuulka oo fasallaa fiihi waa ku tukaday uma insarafa dabeetana salaadii buu ka baxay oo fanazacahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa siibay nascan shadiidan bixin daran kalkaarihi lahu isagoo aada moodid inuu yahay mid karaahiyeysanaya وqاala wuxu uhi laa ynbaغii hada kani uma haboona lilmutaqiin dadka ilaahay subxaana watacaala ka baqda uma haboona xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa awala hadiyadu inay tahay shay wanaagsan wayushracu qabuuluhaa in la aqbalaana ay mashruucta oo rasuulku alayh الsalatu salaam kaana yaqbal اhadiya wayuhiibu calayha hadiyadda waa aqbali jiray ciddii hadiyad u keentana waa uga abaal gudi jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam weliba markaa nin gaala ayaa usoo hadiyeeyey sida kitaab libaas insha allahu tacaala aynu ku arki doono xadiiskan daahirkiisu wuxuu yahay xidhashada xariirtani inay dhacday oo rasuulka ay ka dhacday intii aan la xaaraantimeyn waxaana markaa taa tusinaysa rasuulku hadalkan uu leeyahy laa yenbagii hada lilmuttaqiin oo muu odhan waa xaaraan dadka mutaqiintaa inay xidhaan inaanay habbooneyn ayuunbuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay dee ile qofka mutaqiga taqiga iyo qofka kale xagga shayga xaaraanta dee waa u siman yihin oo almuttaqi wagayru lmuttaqiba shaygii xaaraanta ahaa dee xaaraan ayaa waxa weeyaan uu ka yahay laakiin maadaama rasuulku yihi laa yenbagii hada lilmuttaqiin inaan markaa xariirtu xaaraanahayn oo intaan la xaaraantimeyn ka hor arrintan ay dhacday ayaa xadiidku waxa weeyaan daliil u yahay ayaa la odhan karaa xadiidka jaabir ee fi saxiixi muslim ku jira ee sallaa fii qabaa'i dibaajin uma nazacahu waqaala nahaani canhu jibriil ayaa ahlucilmiga qaarkoodna waxa weeyaan ay u daliishadeen masalada lafteeda jibriil baa ii diiday inaan xidho marka haddii dee jibriil diidmadiisaasi ay tahay mid caama oo dadka o dhan laga xaaraantimiyey rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa sheegi lahaa calaa kulli xaal xariirta oo markaa xaaraana dee rasuulku isagoo inay xariir tahay inuu xidhaa wax rasuula ka dhacayay ma ahayn laakiin ama qabla taxriim bay intaan la xaaraantimeyn ka hor ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay xariir tahay ayaanu markii hore ogeyn markuu ogaaday inay xariir tahayna waa bixiyey marada markaa xariirtaa salaada lagu tukaday xukunkeedu muxuu noqonayaa hore ayaynu u sheegnay oo annahyu can libaas alxariir diidmada dharka xariirta ragga loo diiday dee laa yakhtasu bisalaa salaada wax ku gaara maaha marka haddii maro xariira ninku uu ku tukado salaadiisu waxa weeyaan diri mayso waana qowlu jamhuuri اlculamaa ahlicilmiga badankoodu waa qowlka ay ku tegeen lianna nahya laa yacuudu ilaa dati salaa baabu salaati salaadii buu baab yahay fi thawbi maradii lagu tukado alaxmari ee casayd qال xdثna محamed بن crcr qال xadثna cmر بن أbي زائدة عن cwn بن أbي جuxayفة عن أbيهi qاal wuxu uhi rأytu waxaan arkay rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم oo fيi qubatin ku jira taandha xmrاءa cas oo min adamin saan ka samaysan وraأytu waxaan arkay bilاalا oo أkhada qaaday وuضuءa rasuuli الlahi slى الlه عalيه وasلم bihi rasuulku ku weyseysanayay wara-aytu waxaan arkay annaasa dadkii yabtadiru yabtadiruuna u kala dheereynaya daka alwuduu'a weysada intii rasuula ka soo hadhay calayhi salaatu wasalaam farihiisu ay taabteen faman asaaba qofka hela minhu weysadaa ka hela shay-an tamasaxa bihi waa isku masaxay waman lam yuusibka aan helin minhu weysada aan ka helin shay-anna akhada waa qaadanaya min balali yadi saaxibihi saaxiibkii gacantiisa qoyaanka ku hadhay ayuu wax ka qaadanayu isku sii masaxay uma ra-aytu waxaan arkay bilaalan baan arko akhada qaatay canazatan ul oo farakazahaan dhulka ku taagay wakharaja nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ayaa soo baxay fii xullatin isagoo gashan isku joog xulladu waa isku jooga waa izaar iyo ridaa waa gunti iyo go dulkahuwad xamraa cas oo mushamiran manaa shamiran oo guntigiisu aada u sareeyo sallaa waa u tukaday ilaa canaza binnaasi dadkii ayuu tukiyey rakcateyni laba ragcadood wara-aytu waan arkay annaasa dadkii iyo wadawaaba xayawaanaadkii oo yamuruuna maraaya min beyni yaday ilcanza macnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam eebadii hortiisa lagu taagay inta ka horeysa ama banaanka ka horeeya waxa weeyaan maraaya ayaan arkay marka xadiidka masaa-il badan ayaa ku jirta bukhaari markaa wuxuu u baabaystay marada cas in lagu tukan karo qofka maro cas ku tukada salaadiisu aanay waxba noqon ahayn biqabdi nadr marada cas ma xaaraan baa xidhishadeedu ma makruuh ba ma mubaax ba intabana waa la yidhi kitaabu libaas baanaynu taa ugu tegi doonaa casaanka markaa dee la isku khilaafayna waa casaanka maxdiga ee sirfiga ee midabkale aan wehelin waayo maradan casa dee rasuulku uu xidhnaaba isku joogan casa uu xidhnaa inuu liidad midab kalaa uu lahaa ayaa dee riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay laakiin calaa kulli xaal marada cas salaadu inay ku ansaxayso ayaa xadiidka bukhaari u daliishaday waana sidaa uu sheegay ama marada cas xaaraan ha noqoto ama xalaal ha noqoto ama makruh ha noqotee hadduu mara cas qofku ku tukado salaadii waa waa ansaxaysa waxaa xadiidka markaa laga qaadanayaa tabaruk binabiy calayhi salaatu wasalaam rasuulka in laga barakaysto aahaartiisii taasi rasuulka ayay ku gaar ahayd waayo cid rasuulka ka dambeyso dee saxaabadu sidan ay ka yeeleen baan jirin oo ay biyaha jidhkiisa taabtay ay ismarmarin jireen laa abu bakr walaa cumar walaa cuثmaan walaa غayru min aصxaaba marka hadi min khusuusiyaati الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam khusuusiyaadka rasuulka ayay kamid ahayd waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya itikaadu sutra lisalaa in waxa weyaan sutro la samaysto shay la ishordhigo oo waxyaabihii ku hormari laha kaa celiya marka aad tukanayso xataa haddaad meel banaana waxa weeyaan aada joogtid taasina shaydaanku salaada inuu kaa gooyo ayay ka celin ayay ka celinaysaa se insha allahu tacaala aynu arki doono waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam safar buu ku jiray iyadoo safar la yahay oo meel la degay in salaada la gaabin karo rakcateyn ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu saxaabadii tukiyey dee waana degenaayo fii qubatin xamraa taandha ayaa u dhisnayd taasina waxay radin ku tahay qowlka fuqahada qaarkood ay yidhaahdaan macnaa salaaddii ma gaabin karo mana jamcin karo ilaa man kaana calaa dahri sayrin mid socodkii ku jiro wadahayaa mooyaane oo musaafirba ha noqday hadduu meel dego waa inu dhamaystiro marka xadiidkani wuxuu daliiliya isagoo degan in salaadii uu gaabin karo inuu jamcin karaan axaadiid kale ayaa kusoo aroortay waxaa laga qaadanaya qofku hadduu sutro samaysto wixii isagii sutrada aan kala dhex marin ee sutrada xagga dambe ka maraa inaan waxba yeelahayn xataa waxyaabihii salaada goynaya haddii uu ka mid yahay baabu salaati salaadii buu ubaabiyey fi sutuuxi sadxiga sare saqafka sare lagu tukado iyo walmimbari wa cala lmimbari mimbarka dushiisa lagu tukado iyo walkhashabi wa cala lkhashabi loox dushii lagu tukado qaala abu cabdilaahi wuxuu hi walam yara ma arag alxasanu xasanu lbasri ba'san wax dhiba uma arag an yusaliya inuu ku tukado cala aljamdi manaa barafkii adkaaday iyo walqanaatili biriishyada dushoodii biriishkii markaa laalaadee dee dhulku ka hooseeyey wain jaraa haba dareero taxtahaa hoosteeda ay taxta alqanaatir biriishada hoosteeda bawlunkaadi aw fowqaha ama dusheeda waxa weeyaan ha dareero aw amaamaha ama horteedaba ha dareero idaa kaana hadduu yahay beynahumaa isaga iyo kaadida dhexdooda sutratun haddii waxay u kala dhexeeyaan oo masaafo ay u kala dhexayso ama shay kala qariyaan uu u kala dhexeeyo marka hadalka xasan albasri laba mas'alo ayaa ku jirta masalada koowaad waxa ay tahay in lagu in dhulka uun in lagu tukadaa oo dhulka musaligu uu baashira inaanay waajib ahayn oo shay markaa dhulkii dul yaala oo dhulkii haduu doono ka go-an oo ka sareeya dee in lagu tukan karo sida barafkii oo kale ibnu cumarna waa ka sugnaatay radia allahu canhu haddii dhulka baraf uu wada qabsado dee barafkaas ayaa qofku uu ku dul tukanaya mar hadduu barafku yahay mid adag hadduu ku dul sujuudi karo waa ku dul sujuudaya haddii kalena sida imaamu axmed raximah llahu tacaala markii la weydiiye uu yihi yumi imaaan manaa sujuudiisa ishaara ayuu ka dhigaya haddii barafka uu ku dul sujuudi kari waayo waxaa lamid ah haddii dhulka oo dhan dee daadu uu qabsado oo meel dee fooda uu dhigo dhulkii uu ka waayo dee markaa waxay noqonaysaa sujuuddii inuu imaa ishaaro iyo tilmaan inuu kula yimaado ayay noqonaysaa marka biriishkiina waa lamid waxaa biriishka lamida dee sadxigii ayaa isaguna lamid a waa isku xukum de waana ka sugnaatay saxaabada ridwan اllahi calayhim saطxu lmasjid inay ku tukadeen abu hureyra ayaa kamida salim ibn cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu ayaa isagana masaladaasi ay ka sugnaatay masalada kale halkan uu bukhaari raximah llahu tacaala uu ku tilmaamay xasan albasri weliba de uu kasoo wariyey waa qadiyada ku saabsan dee qofkii musaliga ahaa najaaso aanu baashirin hadday ka hooseyso aanu baashirin oo dee aanu taabanahayn amaba se dee ay ka sareyso oo tusaale ahaan dee suuliba xaggan sare ku yaala suuliga hoostiisi aad ku tukanaysa ama najaasadu way kaa hooseysaayo bulaacad baad ku dul tukanaysaa sabad baad de adigu ku tukanaysaa bulaacadiina waa ka hooseysa iyo najaasadii ama najaasadii halkaa hortaaday qulqulaysaa laakin dee masaafa ayaa idin dhexaysa salaadaadu waa ansaxaysaa najaasada qofka musaligii uu baashiro ee jirhkiisa ama maradiisa ama halkaa uu ku tukanayo marsan taas ayaa loo diiday oo la amray inuu iska daahiriyo laakiin najaasada waxa weeyaan aanu qofku baashirin salaadiisa waxba yeeli mayso xataa halkan uu ku tukanaya hadday ku taalo oo qofku acdaa sujuudkii xubnihii sujuudda aanu dul dhigahayn da iska ilaali sijaayada uu ku tukanaya hadday darafkaa najaasa ka marsanta ama xubnaha sujuudda inta uu dhigaayo meelaan ahayn ay ka marsanta tusaale halkaa laabtiisa ku beegan ay najaasa marsanta taas waxba salaadiisa yeeli mayso oo najaasada ay tahay qofka musaligii inuu ka fogaade dee salaadiisa burireysaa waa anajaasa alatii yubaashiruha almusali waato qofka tukanaya uu baashiro dee maradiisii ama jirkiisi waxa weeyaan uu taabanayo taas ayaa manhiyun canhuya wasalla waa tukaday abu hureyra calaa sakfi lmasjidi buu ku tukaday masaajidka saqafkiisa bisalaati limaami salaada imaamka isagoo ku dayanaya wahuwa yaqtadii bisalaati limaam imaamkuna dee masaajiduu ku tukanaya halkan isaguna saqafkaa sare ayuu ku tukaday marka masaladaasi ma noqon karaa imaamku mid ka sareeya maamuumka mase noqon karaa maamuumku mid ka sareeya imaamka aynu ku horeyna ta imaamka imaamku inuu maamuumka ka sareeyo nahyi baa ku soo arooray warada fi dalika nahyun oo markuu arkay nacam abu mascuud saxaabigii la odhan jiray xudayfa ibnu lyamaan oo meel taagan oo dadda ka sareysa ku tukanaya waa soo jiiday dib buu usoo jiiday ilaa uu soo dhaadhiciyey markuu salaada ka baxayna wuxuu yihi alam tasmac annahu nuhiya can dalik in arrintan la diiday inuu imaamku dadka ka sareeyo miyaana maqal markaasaa wuxuu yihi atadakartu cindamaa jadabtanii markaad soo jiiday ayaan xusuustay nahyiga laakiin markii hore waan ilowsanaayo maan xusuusnayn xadiidkana abu daawuud baa warinaya waa xadiid saxiixa weyi marka haddaanay xaaja keensan sida tusaaleaan tacliim oo kale dee xadiidka inoo soo socdaa waxa uu tilmaamayaa inuu imaamku ka sareyn karo maamuumiinta markuu rasuulku mimbera ku tukaday de waa ka sarreeyey laakiin taa xaaja keensatay xaajatu tacliim baa keensatay dadkiibuu salaada berayey dadka salaada u beryayna de waa inay arkaan walihada buri imaamu shaafici raximah اllahu tacaala hadduu imaamku dadka salaada barayo waa ka sareyn karaa si ay u arkaan isagoo xadiidkan daliishanaya haddii kalese inuu ka sareeyo maaha ee rasuulku alayh الsalatu asalaam kamuu sareyn jirin waxaa la mida tusaalehaan haddii imaamku uu nacam masaajidka dee xaggiisa sare dadka uu ku tukinaayo oo xaggii sare waxa weyaan ay buuxsanto dee banaankan ka hooseeya dadku waa ku tukan karaan xaaladana xaaja ayaa keentay ama inuu maamuumku ka sareeyo imaamka taas iyadu dhibaato male waa iyada nahyibo kuma soo aroorinba oo imaamku maamuumku waa ka sareyn karaa imaamka taasina waa ka sugnaatay can الصaxaaba abu hureyra anas bnu malik wa kahiir min الtaabiciin ayaa ay ka soo aroortay in imaamka meel ka sareysa waxa weeyaan ay ku tukanayeen ahlucilmiga qaarkood waxay shardiyaan itisaalu sufuuf sufuuftu waa inay xidhiidho oo horta dee xaggan hoose waa inay buuxsanto xaggan hoose markuu meel ka waayo inbuu xagga sare ubixi karaa ama banaanka ubixi karaa laakiin sufuuftii hoose inta uu meel ka helayo uma bixi kara yidhah ahlucilmiga qaarkoodna taa mama shardeeyaan taasina insha allahu tacala waxay noogu iman doontaa abwaabta salaada ku saabsan marka aynu marayno wasalla waa tukaday ibnu cumar cala thalji baraf dushi ayaa uu ku tukaday marka adiladeed waxay tilmaamaysaa in qofkii musaligaa dhulka uu baashiraa inaanay waajib ahayn ama dhulkii ama shay dhulkii ku samaysan ama dhulka dul yaala inuu ku tukan karo de xataa sariirtii aan qofka la luxmahayn uu ku dul istaagi karayo tusaaleaan khashabka ama xadiidka ka samaysnayd oo kale waa ku dul tukan karaa قال حدثنا علي بن عبد الله أبو الحسن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو حازم وسلمة بن دينار قال سألوا وويديا سهل بن سعد من أي شيء شيقيبو المنبر منبرك كسميسنا فقال وحري ما بقي مهر في الناس ذاتك دحوذ كمهر أعلم مني مذ أرنتا وقال يا علمي بضني هو من أثر الغابة غابة ماشى الله يراهضه وموضع بالمدينة dhurta ka baxda ayuu ka samaysnaa al waa geedka dhuurta weeyi camila waxaa sameeyey rasuulka u sameeyey fulaanun oo mowlaa fulaana ahaa ayaa lirasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam u sameeyey wa qaama caleyh waa ku dul istaagay rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam xiina cumila markii la sameeyey oo wudica la dhigay fastaqbala alqibla isagoo mimbarkii ku taagan buu qiblada u jeestay kabara waa takbiirtay wa qaama annaasu dadkiina waa istaageen khalfahu rasuulka dabadiisa iyagoo dee ka hooseeya faqara waa akriyey rasuulku qiraa'adii salaada warakaca waa rukuucay isagoo mimbarkii weli saaran warakaca annaasu khalfa dadkiina rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabadiisa iyagoo joogay rukuuceen uma rafaca ra'sahu madaxiisiibuu kor u qaaday isagoo weli mimbarkii saaran rukuucdiibu ka soo toosay uma dabeetana rajaca waa soo noqday alqahqara dib u gorasha ayuu ku soo noqday oo fasajada cala alardi dhulka ayuu ku sujuuday uma dabeetana markuu sujuuddii dhameeyey caada ila lmimbar mimbarkiibuu ku noqday uma rakaca uma rafaca ra'sa uma rajaca alqahqara xataa sajada biاlard fahada shanuhu mimbarka qisadiisu taas ayay ahayd buuhi marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan haddii dee xaaja ay keento in imaamku uu ka sarayn karo ma'muumiinta xaajaduna halkan waxayd xaajatu tacliim waxaa loo baahday dadka in salaaddii la baro qofka salaada barayana de waa inay arkaan oo ay eegaan waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanayna qofka musaliga ahi mowdica sujuud ama halka uu ku sujuudayo inuu eega inaanay waajib ahayn ee uu eegi karo hortiisa laakiin sida afdalka halka uu ku sujuudaya waa inuu eego waayo rasuulku markuu mimbarka saarnaayo dee saxaabada salaada uu baraayey halkay eegayeen baad malaynaysaa saxaabadu halay ku sujuudayaan bay eegayeen halay ku sujuudayaan haddii ay eegayeen maxay tahay faa'iidada ah inuu rasuulku mimbarka u baxo si ay u arkaan bal rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayay eegayeen axaadiid kalena waa inoo iman doontaa oo dee masaladaa tilmaamaysa oo saxaabada markii la weydiiyey hal kaana nabiyu caleyhi salaatu wasalaam yaqra'u fi duhr rasuulku salaada duhur miyuu qur-aan akriyi jiray qaaluu nacam sae kayfa caraftum saad ku garateen qaaluu bidiraabi lixyatii baan ku garnay dhaaheen dhaqdhaqaaqa garhkiisa marka garhka imaamku inuu dhaqdhaqaaqayo qofka arki karaa waa kii waa mid xagga hore sidaa u eegaya ayuun baa arki karaa wakadalika waxa weeyaan xadiidkii hore inoo soo maray xadiidu caaisha ee rasuulku la fainahu laa tazaalu tasaawiiruhu tacridu ilay daah gidaarkaa markaa ku daahan rasuulku inuu arko maxaa sabab noqda inuu hortiisa eegay ila hadduu halkanun eegayo uu ku sujuudayo gidaarka ayaa waxa ku daahan muu arkeene marka sidaa afdalka waa inuu eego qofku mowdica sujuud lakiin hortiisa haddii uu eegana waa jaa-is gaar ahaan markay xaaja keensato oo tusaalahaan qofka imaamka ku xigo oo kale inuu imaamka eego weeyaan si uu ula socdo waxa weeyaan imaamka oo dadka kasii dambeeyaana de isaga ayay eeganayaan oo rasuulku waa ka yihi calayhi salaatu wasalaam taqadamuu waatamuu bi waliyatama bikum man khalfakum war horu soo mara yani ulul axlaami wanuha dadkii cilmiga iyo caqliga u saaxiibka ahaa oo aniga igu dayda si dadka idinka dambeeyaana idinka ay ay idinku daydaan marka dadka safkan hore ku jira gaar ahaan intan imaamka soo xigta waa inay imaamka eegaan waxaana min mashaakil ka mida markii imaamka la eegi waayey in isagoo imaamkii daba taagan imaamkii uu ka hor rukuuco oo imaamkii oo dhexda sii soco sujuudda uga horeeyo ama isagoo weli foodii dhulka aan la gaadhin uu isaguna soo foorarsado oo imaamkii dhexda waxa weyaan uu kaga daba tago taasina waxay ka dhalatay imaamkan sawdkiisu muu dhegeysanaya alla maba socdaba maba eegayaba marka xil gooniyaa saaran intan imaamka ku xigta waa inay imaamkan si gaara iyagu ay ula socdaan waayo dadka kale iyaga ayay eeganayaan waxaa kaloo xadiidkani daliil u yahay shay aan dhulka ka mid ahayn oo dhulka dul yaalla in lagu dul tukan karo oo mimbarku dee dhulka kama mid ahayn shay dhulka dul yaalla ayuu ahaa waana hata bukhaari raximah اllahu tacala imika uu daliishaday baabu الsalaati fi الsuطuuxi wاlmimbari wacalى اlmimbari wاlkhashami waxaa kaloo markaa xadiidku uu daliilu yahay atacliim biاlficl in dadka ficil iyo camal lagu baro waxyaabaha camaligaa sida de waxa weeyaan salaadii oo kale waxaa laga qaadanaya marka alxaraka alyasiira fi الsalaaة laa tubطilha xarakada yar salaada dhexdeeda dhacda salaada inaanay burinayn rasuulku de mimbarka marna waa kasoo daadegayey marna mimbarka dib ugu noqonayo waa koraay taasina waa xarako xarakada noocaasina rasuulka alayh الsalatu wasalaam salaadiisii waxba ma yeelin qaala abu cabdillahi wuxu yihi waa bukhaariye qaala cali bni cabdillaahi wuxuu yihi almadini sa'alanii waxa i weydiiyey axmed ibnu xambal baa iweydiiyey raximah llah can hada alxadiid buu iweydiiyey qaala wuxu yihi axmed ibnu xambal markuu xadiidkan iweydiiyey fainamaa aradtu waxaan doonay uun oo xadiidka aan kuu weydiinay aan kuu xusuusinayay min baab mudaakaray ahayde ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulku kaana wuxuu aclaa min annaas dadka mid ka sareeya markuu mimbarka saaraa falaa baasa wax dhibi kuma jirta an yakuuna inuu noqdo alimaamu imaamkii inuu noqdo aclaa min annaas dadka mid ka sareeya bi hada alxadiid ay istidlaala bi hada alxadiid iyadoo markaa la deliishanaayo xadiidkan qaala wuxu uhi cali ibnu madini faqultu waxaan ku uhi imaamu axmed ina sufyaan ibna cuyeyna sufyaan ibna cuyeyna kaana yus'alu can hada masalada waa la weydiin jiray kaiira in fara badan falam tasmachu minhu miyaanad ka maqal iyadoo la weydiinayo imaamu axmedow qaala wuxuu ihi laa maya ee kamaan maqal marka halkan faa'iida ayaa ku jirta faa'idadaas waxay tahi waa meesha qura ee albukhaariyu raximah llahu tacaala imaamu axmed wuxuu ka soo naqliyey fii saxiixi waa almowdic alwaxiid aladi naqla fiihi albukhaariyu can alimaami axmed raximah llahu tacala tanna waa lagu qabsaday weliba sida loogu qabsadayna waxay tahay madhabu imaami axmed ee mashhuurka ah ee asxaabtiisu ay ka soo naqliyeen waxa uu tilmaamayaa imaamu axmed inuu si go-aan u diiday inuu imaamku ka sareeyo maamuunka marka hadalkiisaas hadalkan imika bukhaari uu ka soo naqliyey can cali bn madini can imaami axmedna taas ayuu khilaafsan yahay lihaadaba waxa weeyaan wahmi ay ku xukumeen laakiin sibaa laysu waafajin karaa waxaa la odhan karaa wuxuu ujeedaa imaamu axmed raximah llahu tacaala markuu leeyahay falaa ba'sa an yakuuna alimaamu aclى min annaas bi hada alxadiid macnaa xaaladan oo kale marka loo baahday imaamku tusaale ahaan dadkii uu baraayo salaada inuu musaliintii dadkii uu tukinaayo uu ka sareeya wax dhibaataa ma laha qaala raximah llahu tacaala xadaanaa maxamed ibn cabdiraxiim qaala xadaanaa yaziid bn haaruun marka maxamed ibn cabdiraxiim waa asaaciqa waxaana saaciqa loo yihi lishidati xifdihi qaala xadaanaa yaziid bn haaruun qaala akhbaranaa xumeyd aطawiil can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam saqطa waa dhacay can farasihi faraskiisiibuu ka dhacay fajuxishat waxaa diirku ka dhacay oo hoolmay saaquhu dhudhanki dhudhunkiisii aw katifuhu ama garabkiisii wa aala waa ka dhaartay rasuulku min nisaa'ihi dumarkiisii shahran bil fajalasa wuxuu fadhiistay fii mashrubatin qol yar oo meel sare ka samaysan oo lahu rasuulku uu lahaa oo darajatuhaa sallaankeeduna min juduucin dhirta jiriddeeda laga sameeyey fa ataahu waxaa rasuulka u yimid asxaabuhu yacuuduuna iyagoo soo booqanaya fasallaa bihim rasuulku waa tukiyey saxaabadii soo booqatay jaalisan xaalo uu yahay mid fadhiya wahum iyaguna qiyaamun kuwa taaganayihiin falamaa sallama markuu salaamo naqsaday qaala wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelan liyutama bihi si loogu daydo faidaa kabara fakabiruu markuu takbiirto maanaa takbiirta uu dhammaysto idinkuna takbiirta oo takbiirtiinu ha noqoto waxa weeyaan caqiba takbiiri alimaam waidaa rakaca markuu rukuuco ee si dhammaystiran rukuucda u galo iska ilaali farkacu oo imaamku waa inuu rukuucda markuu si dhammaystiran u galo baad dhabarka soo leexinaysa xadiid ulbaraa ibni caazib oo taa tusinayaan wuu inoo iman doonaa daabit ulmutaabacana xadiidkaas ayaa laga qaatay qaabka imaamka loo mutaabacaynayo ee loogu dayanayo rukunka aad ku jirta ka ku xiga si dhammaystiran markuu u galo imaamku ayuunbaa ka aad ku jirta aad ka soo bixi karta imikana taasi ma jirto mutaabaca ma jirto haddaan lagaba horeynba ka ugu fiicani waa ka dhexda kaga daba taga isagoon rukunkana ka baxay kii ku xigayna aan gaadhin tusaale ahaan imaamkii waa taagnaa rukunkii ictidaalka ayuu ku jiray marka uu sujuudo ilaa uu salaanta dhulka dhigo xubnihii dhulka uu dhigo ha soo foorarsan haddaad soo foorarsto mutaabaco lama dhiman mutaabacadu waxay ku xaasilaysaa rukunkaa sujuudda kanaad ku jirta ka dambeeya si dhammaystiran markuu u galo inaad ka daba tagto laakiin isagoo dhexda sii socda haddaad ka daba tagtood aada xawaaraysaba dhaaftaba isagii ama aada mar la sujuuddo hadi laysat mutaabaca waidaa sajada fasjuduu wain sallaa hadduu tukado imaamkii qaa'iman isagoo taagan fasalluu tukada qiyaaman ay qaa'imiina idinkoo ah kuwa taagan wanazla waa soo degay rasuulku litiscin wa cishiriin bil buu ka dhaartay dumarkii sagaal iyo labaatan markay dhammaadeen buu soo degay faqaala waxau uhi ya rasuula allah inaka adigu aalayta shahran bil baad dumarkaagii ka dhaaratay faqaala wuxuu uhi ina shahra bishu tiscun wa cishruun waa sagaal iyo labaatan de bilaa qaarkood baa sagaal iyo labaatan ku dhamaado bishani sagaal iyo labaatan bay ku dhamaatay waayo xadiidka imika bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu u keenay qadiyadda ku saabsan dee qol dhulka dushiisa aan saarayn oo dhulka ka kacsan oo sallaan loo fuulayo ayuu rasuulku calayh salaatu wasalaam uu ku dul tukaday marka taana waxaa laga qaadanayaa shay dhulka dushiisa ka samaysan oo oo dhulka ka sareeya in lagu tukan karo doontii baa lagu dul tukan karaa saxaabaduna waa ku dul tukadeen taagni baana lagu tukanaya ilaa qofku inuu qaraq ka baqdo ama dadka inuu dhibaateeyo inuu ka baqdo mooyaane iyadoo doonta markaa beriga la geyn karo beriga lagu soo tukan karo ayaa la yskaga tukanaya sa saxaabada anas bnu malik wakayru ka sugnaatay oo doontu kama duwana dee qolkan yare dhulka dushiisa ahae rasuulku calayh salaatu wasalaam uu ku tukanayay waxaa lamida waxa weeyaan diyaaradii waxaa lamida markabkii waxaa lamida tareenkii qofku waa ku dul tukan karaa nacam waxaa xadiidkan markaa ku jirta masaail badan masaaisha waxaa kamid a rasuulku inuu alayh salaatu wasalaam bashar min albashar bashar basharka kamida qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waxid wa kana yamrad kama yamrad lbashar wa tusiibuhu almasaa'ib kama tusiibu lbashar sida basharku uxanuunsadaan buu uxanuunsan jiray dhibaatooyinka bashara ku dhacaana waa ku dhici jireen isagoo rasuulka ilaahayba aya ayaa faraskiisii uu ka dhacay marka ayaa dhaawac uu soo gaadhay rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa qadiyadda ilaagu iyadu waa inoo iman doontaa ninku hadduu xaaskiisii ama dumarkiisii uu ka dhaarto haddii muddadu waxa weeyaan afar bilood ay ka yar tahay waa iska dhamaysan karaa muddadaas waa loo ogolaya inuu ka maqnaado walihada rasuulku bishii uu ka dhaartay waa dhamaystirta haddii muddada markaa afar bilood ay tahay arbacata ashhur ama ay ka badan tahay marka ay muddadaasi dhammaato ayaa la soo joojinayaa oo la odhanayaa ama ku noqo ama waxa weeyaan ama fur ila adiga ku xidhnaan maysa shan bilood buu ka dhaartay ama sanad ama laba sanadood arbacata ashhur markay dhamaadaan baa ninkii lasoo joojinaya la odhanayaa ama gabadhan mucaasharadeedii ku noqo ama iska fur liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur afar bilood waa loo ogoli haddii muddada uu ka dhaartay afar bilood ay ka badantay laakiin afar bilood markay dhammaadaan waxaa la leeyahay imaa an tarjic wa ima an tualiq inaad ku soo noqoto iyo inaad furto waxba kama dhexeeyaan ayaa la leeyahay waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa nacam jawaasu lhajri fi gayri lbeyt in gabadhii ninku uu ka hijroon karo lita'diib si u edbiyo oo hajrigaasina inuu noqdo inuu dee gurigaba uga tago oo meel gooniya de uu iska tago inay bannaan tahay baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa qofka mariidkaa dee imaanshaha jamaacadu uu dhibayo inuu iskaga tukan karo gurigiisa iyo meesha uu degan yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaa dee bil kama soo bixin sagaal iyo labaatan maalmood markii ay dhammaadeen in buu rasuulku soo baxay wanazla litiscin wa cishiriin culamada qaarkoodna waxay u daliishadeen salaat ljamaca inaanay ragga fardulcayn ku ahayn fardulkifaaya ay tahay masaladan halkeeda ayaynu ugu tegi doonaa biidn اllahi tacaala wa fiihi ciyaada istixbaabu ciyaadati اlmariid qofka xanuunsanaya in la booqdo ayaa laga qaadanaya iyo qofka xanuunsanaya dadkaa soo booqday de hadduu tukin karo inuu tukiyo salaad waxa weyaan suna oo muطlaqa jamaacatan weliba waxa weeyaan uu ku tukiyo qadiyadda ku saabsan hadduu imaamkii fadhi ku tukado ma'muumiintii ma la fadhiisanayaan mise taagnibay ku tukanayaan qadiyadaasi in sha allahu tacala waa inoo soo socota waana qadiya mushkila mar rasuulku alayh الsalatu wasalaam isagoo fadhiya ayay taagnaayeen saxaabadu fii maradi mowti isagoo fadhiya ayay saxaabadu taagnaayeen xanuunkii uu ku dhintay rasuulku alayh الsalatu wasalaam markan faraska uu ka dhacayna rasuulku alayh الsalaatu wasalaam yanaa nacam waa u diiday inay istaagaan iyadoo imaamkoodii uu fadhiyo wax lagu jamciyo labada xadiidna waxaa u muhiimsan qowl imaami axmed raximah الlahu taala horta waa isnaskeen lama odhan karo hadda ficilku waxbama naskiyo labada xadiid waa in la jamciyo wey waxa lagu jamciyana waxa wanaagsan in la yidhaahdo in ibtadaأa alimaamu aلsalaaةa qaa'ima faطarca calayhi اlqucuud sala اlmaamumuuna khalfahu qiyaama hadduu imaamku salaada taagni ku bilaabo balaada u fiirso hadduu imaamku salaada taagni ku bilaabo oo dabeetana fadhigu uu la soo darso isagoo salaaddii ku jiro uu fadhiisto maamuumiintu fadhiisan maayana taagnidii bay ku wadayaan waxaana u daliilo xadiidka oo saxiixeynka ku jira inoo soo socda markuu rasuulku alayhi الsalatu wasalaam xanuunsanaya xanuunkii u ku dhintay salaadda markii hore dadka ayaa usii xidhay abubakr salaadda muxuu ku bilaabay taagni markii dambe u yimi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam oo abubakr uu bedelay oo uu fadhi ku tukaday dee saxaabadiina may fadhiisana way taagnaan maadaama salaaddu ay taagni ku bilaabantay soo waadix maaha hadduu imaamku salaada fadhi ku bilaabo fadhi marka horeba uu ku bilaabo ma'muumiintu inay fadhiistaan baa waajiba walow iyagu ha noqdaan qaadiriina calى اlqiyaam kuwa taagnida awoodee waidaa sallaa jaalisa fasalluu juluusan oo rasuulku alayh الsalatu wasalaam markan faraska uu ka dhacay dee salaadda wuxuu ku bilaabay fadhi buu ku bilaabay markaa saxaabadii taagnida ku tukanayey ayuu ku inkiray uhi waxay ahayd inaad fadhiisto labada xadiis saas ayaa la isku waafajinaya fuqahada xanaabilada qeyb bay raaciyaan qaarkood ma arag kolle waxa weeyaan qolooyinka shaaficiyadu qeydkaa iyagoo sheegayay qeydka ay raaciyaan wuxuu yahay ama shardigaas inuu imaama xayi noqdo shardigaas imaamkaasi waa inuu noqdo imaamkii xaafadda tukinaya waa inuu noqdo waxay ka saareen hadduu yahay imaam iska aan imaamkii raatibka ahayn oo imaam taarica uu yahay isagoo ama ha fadhiista ama ha taagnaada taagni baa lagu tukanayaa bay leeyihin waxa kaley raaciyaan shardi kaloo ah an yurja bur'uhu ila weligiiba lala fadhihi maaye inuu bogsado waa in la rajeenayaa bay idhahdaan oo dee maalmaha markaa u xanuunsanayo fadhiga lagula sii wado inuu bogsadona la sugayo laakiin dee labadaas shardi midna daliil ma leh laysa lahuma ayu daliil oo rasuulku alayh الsalaatu wasalaam labadaa shardi ma sheegin saxaabada uma bayaamin waxaa markaa laga qaadanayaa bishu bilaha islaamku inay ku dhamaan karaan sagaal iyo labaatan qaala raximah الlahu taعaalى baabun ida asaaba hadduu gaadho thawb اmusali kii tukanayay maradiisu imra'atahu xaaskiisii uu gaadho idaa sajada markuu sujuudo qaala xadaثana musadad can khaalidi khaalid ibn cabd الlahi اlwasiti qaala xadaثana sulayman الshaybani abu isxaaq oo mashhuur bikunyati can cabdillaahi bni shadaad can maymuuna qaalat waxay tihi kaana waxaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yusalii mid tukada wa ana xidaahu anoo dhinaciisa jiifa wa ana xaydun anoo xaayda warubama waxaa laga yaabaa asaabani inuu asiibo toobuhu maradiisu inay soo gaadho idaa sajada markuu sujuudo qaalat waxay tihi wakaana yusalii wuxuu ku tukanayey cala alkhumrati buu ku tukanayey marka khumradu waa sijaayada cawda ka samaysan oo khumra waxaa la ihahdaa marka ay tahay ilaa sujuudda qofka tukanayo mid gaadhsiisan lakiin hadday ka dheer tahayba xasiir la idhahda marka cawdii gaabnayd ee dee inta sijaayada leegeyd baa khumra la idhaha ta kalena xasiir baa la idhahda dee salligii oo kale ama cawdii oo kale ahayd in lagu tukan karo markaa dhulka dee wax layska xigsiin karo ciidda in fooda la dhigaa aanay waajib ahayn baa laga qaadanaya gabadha xaaidka ahi inaanay najisat lcayn ahayn hore ayaynu ugu soo daliishanay xadiidka caynteedu inaanay najaas ahayn laf ahaanteedu najaasadii qofku haddaanu baashirin ama dharkiisii de aanu baashirin meel najaasadii ka saraysa dharkiisi uu taabto qofkii musaliga ahaa dee salaadiisu inay waxba noqon ahayn baynu ka qaadanayna maslada hore aynu u tilmaano xadiidku daliiluyi oo dee dhiiggii xaydka oo najaasa ayaa markaa maymuuno marsanaa laakiin marada rasuulku dee dhiiggaamay taaban maymuna radi allahu canha ayay taabatay ama maryaheedii waxa weya dhiiggaa ka sarreeyey ayay taabatay wallahu aclam waaxkam wabilahi towfiiq salى allahu calى nabiyina mxamed